doodwadaagana oo ku saabsan ah doorka warbaahinta ay ku leedahay horumarinta dhismaha nabadda iyo dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo doodwadaagan oo ay marti ku ahaayeen xubno ka tirsan ururada warbaahinta dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada dowlad goboleed iyo xubno ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan cabdicasiis shire oo ku hadlayay magaca soo agaasimayaasha doodwadaagan ayaa faahfaahin ka bixiyey doodwadaagan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin anigoo ku hadlaya magaca hay-adda wadani relief and development organisation waxayna kaga mahad celinaynaa wakhtigiina aana siiseen waxa weeye aad iyo aad baa u mahadsan tihiin soo dhowaada barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka warbaahinta ay ku leedahay dhismaha iyo nabadda iyo dib heshiisiinta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka marka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka uu ku leeyahay ama baraha bulshada ha noqoto ama warbaahinta guud ahaan doorka ay ku leedahay nabadda siday nabadda uga qayb qaadato sida iyo colaadaha waxay ku leedahay barnaamijkaasaan ku rufayn doonnaa haddii alla idmo wakhti yar oo insha allah baan qaadan doonnaa gudoomiyaha gobolka mudug ayaa kula dardaarmay bulshada ka shaqaynta nabadda iyo amniga munaasabadaha noocaana oo aad ka soo qayb gashaan oo nabadda gobolka iyo nabad dhiska guud ahaan gobolkeennaba aad qayb ka noqotaan mar walba aad door ku leedihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo cid walba oo soo abaabushay mowduucan ku saabsan nabadda iyo social mediaha iyo bulshada saamaynta uu ku leeyahay ma togan tahay ma taban tahay see loo rabaa inaynu dood dheer ka gallo waa wax wanaagsan oo mar walbaan wax iska weydiinno waxaan kaloo u mahad celinayaa wadani relief organisation oo asaguna soo abaabulay munaasabadaan tan baa la rabaayo caawa taariikhda ayna qaataan baa la rabaa qof walba bal homework inta qaatid gurigaaga markaad tagto sariirtaada adiga keliya isu tagtaan waxaad tidhahdaa dadku muxuu isu laynaya horta soomaaliya maxay isu laynaysaa intaa keliya in la isweydiiyaa la rabaa social mediaha marka warbaahinta waxaan ka codsanayaa inay ka sheekayso taariikhda dadkaani maxay ku dhinteen in dooda la qabto war maxaan ku dhimanaynaa war maxaynu ku baaba'aynaa